kulankan wuxuu ku dhihi magaalada baydhabo ayaa laanku hadalaya sidii shacabka degmada afgooye laanku gurmada lahaye canusi oo saameeyay roobabkii daadadka dalka ku dareera oo inta badan qoysaskii xaafado shooyo ku bogtaalena kulanka iyo weliba intuusa dareerin ka dhawaaqay ee guddiga fatahaada degmada afgooye oo ka jiraan maamulka degmada taliska booliska iyo qeybo shilgadisan ee bulshada sidii oon ku howlgalan gurmadooka bulshada uusa saameeyay fatahaada iyo roobka gudoomiyaha guddiga fatahaada koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruusha ena wasiirka wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka koonfur galbeed iyo weliba uuse ka dhawaaqay in afgooye iyoon sameeyana guddiga fatahaada soona sheeg inta dhowaan lagu shaqeeyi doono sidii gargaar dhininkastee landiirsii lahaye shacabka ka dhibaateysan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose bismillahi raxmaan raxiim maanta guddiga gurmadka fatahaada koonfur galbeed waxaa u qabsoomay kulan aada muhiim ah oo aan kula hadalnay maamulka gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka iskuduwaha wasaaradda gargaarka gobolka gudoomiyaha degmada afgooye kulankaas intuu socda waxaan aada u lafakornay xaaladda fatahaadda iyo saameyntooda degmada afgooye kulankaas waxaan ku ansixinay guddiga gurmadka fatahaadda ee degmada afgooye guddigaas oo shaqadiisa ay tahay inuu ka jawaabo arrimaha degdega ah guddigaas waxaa guddoomiye ah guddoomiyaha degmada afgooye waxaana xubno ka ah guddoomiye ku-xigeenada taliyaha booliska degmada afgooye iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ku jiraan dhalinyarada ay ku jiraan haweenka culimaa udiinka ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada ujeedadooda waa inay noqdaan dadka u horeeya gurmadka ka shaqeynaya inay la shaqeeyaan hay-adaha saafalka iyo bulshada soomaaliyeed ee rabta inay dadka gacan siiso inay xogta saxa ah ka soo gudbiyaan deegaanadaas iyo inay sameeyaan wacyigelin ayaa u muhiimsan shaqooyinka ay qabanayaan ujeeddada loo maanta loo howlgeliyay guddigaasna waxaa soo adkaanaysa xaaladda deegaanada afgooye oo webiga shabeelle maro waxaa bilowda fatahaado yaryar laakiin webiga weli si xoog leh uma fatihin marka si looga hortago arrintaas in guddigan uu kaabo wacyigelinta iyo howlihii kale ee wasaaradda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed ay meeshaas ka wadeen insha allah degmooyin kaloo badan oo guddiyadaas u shaqeynaya waa jiraan degmooyinka kalena waxaan ku haynaa xaaladahooda ay qiimeyn degmo walbana markii munaasib ku tahay in guddigaas la howlgeliyo kulankeen wuxuu noogu dhammaaday si wanaagsan insha allah maalin maalin ama labadii maalinbana warbixinta degmo walba sida caadigan u ahayd ayaan aruurinaynaa insha allah waxaan ku dhiirigelinaynaa bulshada soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed inay dadka garab istaagaan waxaan wadnaa lacag aruurin oo dowladda dhexdeeda aan ka bilownay waxaan ka rajeynayaa bulshadana inay ayagana wax soo aruuriyaan oo dadka si toos ah ama siday jecel yihiin lagu gaarsiiyo waxaan rabaa marlaad baaq dowladda dhexe soomaaliya in ayadana kaalin muhiim ah ay ka qaadato gurmudkan ugu dambaystai eedaa saanfalkana inay sida caada u hedna garab istaagaan aada mahadsantiin deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo weliba ka fatahay webiga shabeelle weliba saameeyey bulsho badan oo ay ku bogtaalana deegaanadii ku sugnaayeen walina hadda barakac iyo kiina deegaano kale oo webigan deerna islamarkaana dhibaatooyin shalgadisan iyo wajahaayana